dhismaha xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka ee galmudug ee ka socday magaalada dhuusamareeb ayaa haatan maraya heer gabangaba ah sida ay sheegeen guddiga ku howlan howsha dhismaha xaruntan xildhibaanuunow oo ah injineerka gacanta ku haya mashruucan ayaa sheegay in dhismahan uu marayo heer gabangaba ah iyadoona la sugayo oo keliya ah in la dhammaystiro qeybo ka dhiman gudaha iyo dibadda xarunta waxauna carab ku adkeeyey xildhibaanuunow in xaruntan cusub ay noqon doonto mid casri ah oo dabooli karta baahayaha golaha baarlamaanka galmudug
qaabdhismeedka ee hoolka baarlamaanka uu u dhisan yahay wuxuu leeyahay steebyo oo model ah oo casri ah oo kala sarayn ah qaadka hoolkan waa waxaa jirta meel martida loogu talagalay oo laba meelood ah inay qaado loogu talagalay meesha iga dambayda oo loogu talagalay meeshii gadoonka uu ka waxaynay iyo habdhoorihii iyo stagekii maartay loogu talagalay martida timaaday iyo wasiirada inay ka hadlaan si model ah meeshaa dambana waxaa ku jira suuliyaashii loogu talagalay inay dadku ay isticmaalaan oy ka dambeydo isteer kale oo jaranjarooyin kale hoolka wuxuu leeyahay oo emergency ah oo bannaanka laga aadi karo oo korna looga imaan karo hoolku intaasuu ka kooban yahay markii qaybta kore la aadana wuxuu leeyahay gudoomiyaha iyo xogayaha isku maartay xafiis ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad isagoona xafiiskiisii iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad sidoo kale meel waxaa ku jirta workshop ah oo loogu talagalay meel waxaa jirto weyting ah hoos markii loo soo daadegona waxaa jirta meel guddiga joogtada ah oo mitir ka kooban oo bir mitir ah iyo meel kale oo weyting ah hoose jaranjarooyin wuxuu leeyahay oo sida ugu fudud shebel mid ah iyo kuwa caadiga loo fuula qaybta dambe waxay leedahay meeshii laga hegi lahaa baarlamaanka oo shaqada t v-ga iyo kaamirooyinka ay leedahay marka si model ah oo casri ah dhinaca kale xildhibaan dhinaca kale xildhibaan faysal axmed iyo xildhibaan cabdiraxmaan cigaal ayaa sheegay in dhismahan uu muhiim u yahay hay-adaha sharci dejinta ee galmudug hadal kasta oo ku saabsan dhismaha baarlamaankan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaariyo qorqor ilaahay weyn ka sokow isagaan uga mahad celinaynaa meesha maanta wax marayaan baarlamaanku waa isxilqaamay oo qayb ka mida contributionka ayuu bixiyey laakiin afar jibaar iyo shan jibaar in ka badan madaxweynuhu jeebkiisa ka bixiyaba maanta waxaan maraynaa in shan iyo tobanka janawar haddii ilahayd ma la soo dhammaystirayo waxaa noo haray waa iska decoration waa ujeedaan runtii ka xubno baarlamaan ahaan ummadda reer galmudug waxaan u sheegaynaa baarlamaankan si isxilqaan aha loo dhisay xukuumadda galmudug iyo baarlamaanka galmudug madaxdooda iyo maaragtay wasiiro iyo stateka xildhibaanadiisa oo wada socda ayaana shaqadan qabsaday iyo bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan galmudug oo contributionkooda ku soo darsaday gabagabuuna marayaa gabagabada janaayo ayaana qorshuhu yahay inuu soo gabagababo si febraayo bilowgeedaba maaragtay shaqo loo galo waxaan leenahay wixii la bilaabo oo wanaag lagu bilaabo niyad samina lagu galo wanaag bay maarad ku soo dhammaadaan maalin maaragtay ii sheeg maanta ahayn dhismaha xarunta baarlamaanka galmudug ayaa la filayaa in dhowaana dhammaystiro taasoo noqon doonto tillaabo weyn oo loo qaaday dhinaca horumarinta hay-adaha maamulka ee galmudug